جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
بسم الله الرحمن الرحيم waa isniin lix iyo tobanka rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose siyaasi itoobiyaanna ayaa sheegay in maamulka mustafa cagjar uu kumanaan maleeshiyaad soomaali ah xaabo oga dhigi doono dagaalka itoobiya ku qaadaysa dekadda casab kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan iyo mid ka mida beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo gebagabeeyey tartan cilmiyeed u dhexeeyey dadka waaweyn ee wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee degmada bulafulay fuqarada iyo masaakiinta ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga bakool iyo jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qeybiyey wilaayaadkaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu waaweynaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose aan ku hormarna banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin isgoyska soos ee degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa baangaraafta ee maraykanka uu tababartay qaraxaasi waxauu si gaara kaga dhacay duleedka deegaanka bariire waxayna ahaayeen maleeshiyaad lug ah oo ka soo baxay belidoogle dhimashada waa hal askari oo murtad ah dhaawacana waa laba askari oo isla murtadiin ah siyaasi itoobiyaanna ayaa sheegay in maamulka mustafa cagjar uu kumanaan maleeshiyaad soomaali ah xaabo oga dhigi doono dagaalka itoobiya ay ku qaadaysa dekadda casab waa kan abowshayba jowhar maxamed oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka dalka itoobiya sida weynna uga soo horjeeda siyaasadda gaal abiy axmed ayaa ka hadlay xiisadda dagaal ee ka dhex aloosan dowladaha itoobiya iyo eritareya siyaasigan etoobiyaanka ah ayaa sheegay in dowladda abiy axmed ay isku diyaarinayso dagaal toos ah oo ay ku qaado dalka eritereya kaasoo salku ku haya inay la wareegto dekedda casab ee eritereya jowhar mohamed ayaa sheegay in maamulada gobolka oromiya iyo kan gobolka soomaalida ay ku wargeliyeen shaqaalaha dowladda inay isku diyaariyaan dagaal ay gelayso etoobiya sidoo kale jowhar moxamed ayaa sheegay in abiy axmed uu go'aan ku qaatay in marka ay soo dhammaato xafladda lagu daahfurayo biixiraanka etoobiya ee webiga niil oo dhici doontaa sagaalka bishan sebtembar oo sidoo kale si toosa u gudugeli doono dagaalka eritereya hadalka mucaaradka etoobiya ayaa u muuqanayaa inay si weyn uga soo horjeedaan in xilligan abiy axmed uu dagaal ku qaado dowladda eritereya taasoo keeni karta xasilooni darre ka dhalata gobolka dhowaanayay ahayd markii abiy axmed uu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada etoobiya uuna u sheegay inay u diyaargaroobaan dagaalkii ay kula wareegi lahaayeen dekedda casab ee eritereya etoobiya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday diyaargarow ku aadan dagaalka ay ku qaadayso eritereya iyadoona soo bandhigaysay ciidankeeda xukuumadda asmare ayaa si weyn ugu diyaargarowday in ay iska difaacdo weerarka ay ku soo hayso etoobiya waxaana madaxweynaha xukuumadda kaafiradda eritereya gaalka lagu magacaabo esayaas afawarka uu hore u sheegay in dhiig badan uu ku daadan doono damaca etoobiya ee dekedda casab mahadsanid abowshayba kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan iyo mid ka mida beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan sida warbixintanuu ku haya cabdiqani maxamed waxa uu ahaa kulan ballaaran oo ay barbar socotay dowro sharci ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo waxgaradka jufada afgaab ee beelweynta baadecadde kaas oo kusoo gabagaboobay degmada buuqa qable ee wilaayadaasi kulanka waxaa looga hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin horumarinta iyo faafinta dacwada islaamka garab istaagga jihaadka horumarinta deegaanka iyo in cadowga hal meel looga soo wada jeesto gabagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa oo ay ku midaysnaayeen waxgaradka reer afgaab qodobka koowaad waxgaradka reer afgaab waxay isla qaateen in la dardargeliyo barashada diinta allaah ee deegaanka cadi jameeco qodobka labaad waxaan wilaayada islaamiga ah kula ballannay inaan mid u ahaanno difaaca kitaabka alle iyo sunnada nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam allaahu akbar qodobka saddexaad waxaan ku bixinaynaa jihaadka ka socda bariga afrika naf maal iyo maskaxba allaahu akbar waxaan si buuxda ugu shaqaynaynaa ilaalinta midnimada iyo isku xirka beesha afgaab intaasi kadib waxaa kulanka kalimaad ka jeediyey waxgaradkii jufada reer afgaab ee kulanka kasoo qayb galay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bacda salaan awalan ayaan ilaah ayaan u mahad celinaynaa tabaaraka wa tacaalaa caafimaad iyo khayr iyo nimcana siiyey toddobaad in ka badan oo ilaa sagaal maalmood camal ayaan meeshaan ku sugneen gobashaas oo ay fidisay walaayada ee islaamiga ee hiiraan si nabad eena danaheenna iyo arrimakeenna aan ugu gudanna annagoo khilaafaadkeennana ku xallinay masaalix diimeed iyo maxaan ku idhaahdaahay waxbarashadeennana intaas ay noo socotay khilaafkiina aan ku xallinay waxaa kaloo meeshaan aan ku midaynaynay si aan ku soo saarno nabadoon ilaa shan bilood gudahood in nabadoon buux aan kusoo magacaabana maadaama aniga hadda aan si kusima u sii shaqaynaayo waxbarashada sida deegaanka dhulkeenna inaan quraxsanno ena waa ku tashannay hadday jidid tahay iyo hadday dhismo tahay tacabkeennana inaan ballaarino si aan maxaan ku idhahdaa kobcinta dhaqankeenna iyo dhaqaalaheenna xooga aan u soo saarno waxaan u mahad celinaa walaayada gobolka hiiraan si dardargelin leh ama khaymo leh ama khaayale noogu soo dhoweysay deegaankan ama makaanka aan joogno annagoo diin iyo wax badan iyo naqaash oo jiray ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahadda iskale intaasi nabad iyo amni nagu siiyey beesho waxay ka heshiisay waxay jiray khilaafaad waxaana diyaar u nahay naf iyo maal inaan ku garab taagannahay walaayada islaamka gobolka hiiraan beesha afgaab guud ahaan inay tahay beel diimeed aysan noqonin weli macawisliin aan laga helin shaydaamiin iyo waxyaabaha qaabka daranle iyo muqaadaraadka dadka daba orda aysan ugu yaraayeen weligood soomaalida ay uga hooseeyeen insha allahu tacala waana ku dadaali doonaa insha allah ballankii aan galnay insha allahu tacala ballan hadda kahor ka baxnayna ma jirin hadda kadibna maka bixi doona insha allahu tacala ugu dambeyn waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kulankaa soo xiray ayaa kelimad dardaaran u badneed madasha ka jeediyey reer afgaabow sida walaal hadda hadalaya uu yidhi ama kulligiin baad dhahdeen faqri huquurta islaamka ka mid a ku aadantihin ilaahay makaanka haddu idin makeniyey wilaayada hiiraan meesha ka degan tihiin mashaqo iyo culays iyo dhibaato idinka timid camalka hadda kuma aysan imaan mashquul xitaa maadan mashquulin camalka wilaayadiinina waa idiin ogta waadna ku ammaanan tihiin inta xamlada socotay oo dhibaatada jirta meel daraf aad xigteen xaggiina islaamka lagama soo gelin cawrada islaamkana ma aadan faydin laidinkama soo sheegan ammaan iyo abaalna waad ku leedihiin waxaan rabnaa fadhigan fadhiga ku xiga inaan isweydiino maalinkii bishii rabiicul awal sanadkii kun afar boqol afartan iyo toddobo iyo kulankan hadda aan maanta fadhina dhexdooda afgaam camalka intee ku biirtay miyaad ka warqabtaan in hebel kow in hebel kow in hebel kow meeqa istishaadii gashay inay soo baxdaan rabnaa ilaahay hadduu idin subxaana wa tacaala khiyaarey aad baad u mahadsan tihiin duruustii iyo khayrkii la qaatay camal ha loo bedelo shaqo ha loo bedelo qof walba intuu faa'iiday walaalkii ha u faa'iday nabiga alayhi salatu wasalam wuxuu sheegay balliquu cannii walow aaya war hal aayaba ha noqotee iga gaarsiiya mas'uuliyadana wada saara ducaad ilallaahi aan noqonno wixii aad qaalateen gaarsiiya dadkii aad ka soo tagteen deegaanka aad ka timaadeen cada jamaace deegaan barwaaqa allah ka dhigo deegaan dacwo iyo khayr iyo barwaaqa allah ka dhigo barti iyo beertan allah idiin barakeeyo cadowgeenna allaha jebiyo ilaahay idinkii cadowgeenna allaha jebiyo wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa sare u qaaday kulamada ceynkan ah ee ay la qaadanayso waxgaradka iyo hormuudka habeelaha muslimiinta ee dega wilaayadaasi kuwaas oo ay ka soo baxaan qodobo wax ku ol ah mahadsanid cabdiqani maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bacay ayaa soo gebagabeeyey tartan cilmiyeed u dhexeeyey dadka waaweyn ee wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee degmada buulafullaay sida warbixintan uu ku haya bashiir muxiidiin abu ayman هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء wuxuu ahaa tartan xiise badan oo u dhexeeya dadka waaweyn ee wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee degmada buulafullay waxaana kooxaha tartamaya loo qeybiyey afar majmuuco oo kale ah asmaa binta abibakar sawda bintu zamca saynab bintu jaxsh iyo majmuucada kale ee safiya bintu xuyey mid laba majmuuco ayuu loolan adag u dhex maray ugu dambeynna waxaa fiinaalka isugu soo baxay labada majmuuco ee kale ah sawda bintu zamca iyo majmuucada kale ee matalaysay saynab bintu jaxsh waxaana dhex maray tartan xiise badan oo aad u soo jiitay dhammaan daawadayaasha maadaama uu ahaa kama dambayska tartankan agaasinkiisa uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ka hor weydiinta su'aalaha majmuuco kasta waxa ay soo bandhigtay shucuurkeeda iyo qaabkaay ugu diyaarsan yihiin tartanka fiinaalka bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacdah haddaan ka hadla shucuurkeyga aada iyo aad ayaan u faraxsanahay maadaama ee musaabaqo ay noo jirto waxaan rajaynaynaa guul insha allah hadduu ilaah yidhaahdo macalimiinta iyo maamuladan waa u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro camalka khayriga ay wadaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu baryaynaa inuu ikhlaas ooga dhigo waxaan rajaynaynaa insha allah guul hadduu ilaahay yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu eed eedaan ka faraxsagna ilaahay guula ku rajayaan insha allah guula eed eedan ku rajayaan ilaahay gabdhoon walaalaga een saasoo kale guulan rajayaa tartankan oo lahaa xamaasad iyo xiiso gelin gaar ah maadaama markan ay guddigu aad u soo adkeeyeen su-aalaha si loo kala saaro labada majmuuco ee tartamaysa sidan ayuu u socday tartanka bismillaah su-aashii saddexaad ee musaabaqada dhanka majmuucatu suudan u noqonaysa su-aashoodii labaad waxay u dhacaysaa sidatan maa macna al iimaan iimaan micnihiisa muxuu yahay waan filayaa su-aashiinad fahamteen waad kasoo jawaab celi doontaan insha allah هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء ويشنف الأسماء bismillaah magacaygu waa sawda xaadi salaad waxaa ka socdaa majmuucatu sawda waxaa la tartamayaa majmuucatu zaynab su-aashan jawaabta hadda isku day al-iimaanu huwa alictiqaadu bilqalbi waalnudqu billisaani waalcamalu biljawaarix bismillaah su-aalii oo la weydiiyey majmuucatu sawda bintu zamca oo haytii mal iimaan su-aalaas jawaabtiye waa jawaab sax ah saas daraaddeed mibaa ka guulaysideen laba derajado allahu akbar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo magacay leerown wurto maxamed cali majmuucatu zaynab bintu jahash majmuucatu sawda haddii aan iska day su-aalni weydi jawaabtiye الأسد والفيل su-aalii oo la weydiiyay majmuucatu zaynab binti jaxsh su-aalaas jawaabtii waa jawaab sax ah saas daraaddeed mibaa ka guulaysideen laba derajado allahu akbar
intii ay socdeen su-aal weydiinta ayaa waxaa kelimaad gaara la siinayay kasoo qaybgalayaasha tartanka iyagoo talooyin dhaxalgala u jeedinayay hooyooyinka ka qaybgalaya tartanka iyo kuwa ka maqan intaba waxaan allah subxaana wa tacaala oga mahadinaynaa mahad aada u ballaaran aan la soo koobi karin in aan maanta arkayno in haweenkii muslimaadka ay ku tartamayaan aqoontii diintoodii dabcanna aan u jeedno tartanka iyo heerkuu la-egyahay iyo su-aalaha laisweydiinay iyo say u kala duwan yihiin iyo say u sheegayaanba horta arrintaa wax ilaahay looga mahadyo waaye allah ku mahadsan waana waxay cagsi ku tahay wax ay isku dayaan cadowga inay mujaahidiintu ku dhejiyaan oo ah in gabdhaha muslimaadka ay mujaahidiinta ka hor istaagaan waxbarashada arrintaasi cagsi ku tahay madrasada alfurqaan qaybteeda kibaarka oo tacliimul kibaar ah hadda tartamaysa sidaan la socdo magaca kibaarna waxaad ka dareemaysaa ma aha caruurta iyo reereyd hadda wax tartamayo saan ognahayna badanaa dadka markay da' noqdaan ama ay weynaadaan waxay aada maxaa lalaa waxaa aada u dhiba waxbarashada iyo la socodkeeda waxbarashada hadda waa shay aada u dhib badan oo shaydaankan uu dadka ku dhibo maadaama uu aqoonta shaydaanka cagsi ku yahay uu aada uga soo horjeedo aaduu maxaa la yidhahda dadka uga horkeenaa waxbarashada waa shay aada u dhib badan qof waxaad arkaysaa kulool walba uu ku sabri karaa laakiin waxbarasho inuu ku sabro ay adagta marka haweenkii muslimaadka oo waxbarasho usoo baxay iyagoo mashaaqishii guriga ay haysato khamiisi jimco fursaddii ay heli lahaayeen maxaa la yidhaahdaa ay waxbarasho soo aadeen waa arrin aad loogu farxo waxaan aad ugu mahad celinayaa idaacadda islaamiga andalus runta idaacaddu waa macalin marka anigu waxaa leenahay shukran liidaacadda andalus alislaamiya oo runtii maanta kamu ka soo dhalaashay doorkeedii laga rabay inay mujtamaca towjiihisa idaacadda andalus runtii kaalinta ay qaadanaysan kaalin aad u weyn waaye idaacaddeenna waxay ka shaqaynaysaa khayrkii wanaagga mujtamaca ay towjiihinaysaa waxaad tihiin almucalim alwaxiid oo codkiisa meel kasta gaarsiini kara shukran jasaakum allahu khayr waxaa lagu wadaa in la abaalmariyo majmuucaadkii kaalmaha hore ku soo baxay tartan cilmiyeedkii sanadkan kunafarboqoltoddobiyoafartankii hijiri loo qabtay dadka waaweyn ee wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ويشنف الأسماء ويشنف الأسماء وردينة تهفو وردينة تهفو لتجدد الإمتاع fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga bakool iyo jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qeybiyey wilaayaadkaas aan ku hormarna jubbada dhexe waxaa warbixintan inoo haya marwaan maxamed
mashruucan oo qayb ka ah howlaha sika qaybinta ee uu maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ka wado degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa la soo gaarsiiyey degmada bu'aale iyo deegaanada ku xeeran ilaa boqol iyo sagaashan qof oo isugu jira fuqara iyo masaakiin ayaa degmada bu'aale iyo deegaanada hoostaga kaga faa'iidaystay mashruucaasi ka qaybinta waxaana dadkaasi la siiyey xoolo isugu jira ari iyo lo tiradoodu gaaraysay siddeed boqol soddon iyo afar neefa idaacadda islaamiga ah ee andalus oo gaatay goobta sika qaybinta ay ka socotay ayaa waraysiyo la yeelatay dadka ka faa'iidaystay mashruucan magacii waa maxamed axmed gama maanta waxaan halkan ku qaadanayaa soko shan neef oo ariyaa la siiyey dadka islaamka ay siiyey alxamdu alshukri waxaa waye islaamka kor allah ka dhigo cadowgiisana allaha jebiyo insha allah sakada sakadeeda kalena annagoo barwaaqe iyo bashoosho barwaaqe ah yaa ilaaha sukan keeno cadowga iyo macaljaajo si xoran kule allaha jebiyo islaamkana allaha guulo insha allah waxaan shan neef oo ari cada walaayada islaamka siisay gaar ahaan walaayada bu'aale ee gacantii laga saaray waan faraxsanahay alxamdu alshukri maanta waa maalin aad u khayraysan dadweynahan way faraxsan yihiin marka islaamka allaha guuleeyo cadowna allaha jibi insha allah waa magacii waa cadaan carab xasan laba neefoon loo e insha allah si xaqaa loo bixinayay baasha waanu ku guulaysano waa la siiyey marka walaalaha mujaahidiinta kor allah ka dhiga insha allah amiin amiin ilaahay waxaan ugu ducaynaa inaa sanadkaa sanadkiisa ilaahay xoolaha u badiyo xanuunka iyo qaniinka ilaahay uu ka qabto intaasaan ugu ducaynaya insha allah walaalaha inuu sanadkaan sanadkiisa alnuur ibraahim xasan saka qaybina ka socotaa aa mujaahidiinta hadda siinahay dadka fuqarada eh maxaa lagu siiyey laba qaalin oo lo eh haye aa ma hadda kugu horreysa ka lagu siiyey misena may hadda igu horeysaa bal ka waran ragga mujaahidiin maxaa ugu ducaynaysaa ku siiyey sakada guul allah siiye aamiin guul allah siiye haye gaalada maxaa kugu horreysaa gaalada argax allah ku rido rubci aamiin dhulka allah la gooyo aamiin aa dhulka allah la sakada gooyo laga soo qaaday ee mutaqaan maxaa dhilayd ilaahay maalkooda ha u barakeeyo kuwa la siina ilaahay ha u barakeeyo maxamed geedi cali anuu safar baan ahaa marka waxa weeye xarakada al-shabaab meeshay joogto waxaan ahayn oo waxaan ka jiray haba yartee ma jirto geeska afrika o dhan mayna ka jirin dadka sakada ma bixiyo meel aan shabaab joogin oon xarakada al-shabaab mujaahidiin joogin wax sakoo laga bixiyaa ma jirto maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey waaxda sina talaata arbaca khamsa shan ariya aa marka waan u mahad celinaya xarakada al-shabaab insha allah waxaan leeyahay jazaakalla khayran xukunkiinu ha faafo geeska afrika o dhan ba ha gaadhaan leenahay waan gar meesha joogtay saa ma laga arkay may Haye.
lagama yaqaan waxa gacda haye oka waan gar Shikshaka ka yimid.
Ma- ma laga garanay marka waxaan ma lama yaqaan haye lama yaqaan waan gar waa meesha xarka joogta laga yaqaan meesha xarakada joogta laga Ah, sharciga iyo tawxiidda meel laga dhaqmo halkanaa jidha waan gar meel kale oo laga dhaqmo ma jirto marka insha allah waan u ducaynaynaa haye insha allah insha allah magacaygii waxaa la yidhaha khaliif duubanaa la yidhaha magaalada bu'aalaan joogaa xoolaa lii siiye xoolihii masaakiinta la siinaya oo sakaawaadkaa lii siiye waana u baahnaa walaayada islaamka kor allaha ka dhigo gaaladana allaha jibiyo waxaa lii siiye shan neef oo ari ah maxaa kuu qorshaysan arigaas inaad ku qabsatid waxaan inin dhaqaaleey oo sakadaan iskaga bixiyaan rabaa oon yacni maaragtay baadiya aan oola guuraan rabaa walaayada islaamka ilaahay waxaan aga baryayaa wax alla wixii gaalada kor imaada cagta inay mariyaan wabilaahi towfiiq degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxay ka mid tahay degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee sida weyn dadka fuqarada iyo masaakiinta ay isugu jira uga faa'iidaysteen howlaha sika qaybinta ah ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mahadsanid marwaan dhanka wilaayada islaamiga ee bakool oo laga qeybiyey sakada xoolaha noolna waxaa warbixintan inooga diyaariyey mar kale cabdiqani maxamed maktabka sakada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa saacadihii lasoo dhaafay lixdan qoys oo fuqaro iyo masaakiin isugu jira sakada xoolaha nool ugu qeybiyey deegaanka yokoyow ee maamulka islaamiga ah ee degmada xudur fagaare ku yaala deegaanka ayaa laga qeybiyey boqolaal neef oo ari ah kuwaas oo si weyn ay kaga faa'iidaysteen dadkii loogu talagalay aliyo isaa aliyo dhiere may waa xaggeeke may roogne intii mujaahidiinta aragdeeda irin zakawaad eh la kataalay lanwelba aragdeeda intii tuuladan tii haniigwejahan dhon aragdeeda irin leentaali aragdeeda minshan wenay lisi yageeka eed farasana ilaaheeka mahasan aragdeeda mujaahidiinta ayaa khayr allasi ayaa aragdeeda yaa kamahadyaana ilaahay guulsansii
magaca deemi iskule lero waa farbuurada magacaa alxamdulilah ilaahay kamaase maalinta wanajaajinta shagnaaf furinaya isuudu ilaahay kamahasan alxamdulilah naxariis ilaahay weynaha muslimiinta darsa guulisaar haa magaaday deem murow seenga leere miilaan kuqooy heeguri ilaahay kijinaya kooyaa yakooy ilaahay maadle harakada al-shabaab iyo waliin siiday hoolashanne firin yahe mahadda ilaahay iskule iyo iskule warkaysaasu walaalay heli insha allahu weli fare kama qodna waxaa maalmaha soo socdaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada abakool lagu wadaa in laga qeybiyo xoolaha sakada ee sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu